إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan maxkamadda maamulka islaamiga ah ee gobolka baay ayaa xukun gacangoyn ah ku fulisay rago falxatooye ah ku kacay maxbuus hor leh oo ka mid ah ciidamadii dowladda federaalka looga qabtay dagaalada shabeellada dhexe ayaa ka soo muuqday muuqaal cusub isagoo fariin diraya wargeys caalami ah ayaa qoray in imaaraadka carabtu qorsheenayo in maamulka la baxay puntland ka dhigo maamul goonigoosad ah oo ka madax bannaana dowladda federaalka ciidamada dowladda federaalka ayaa gobolka hiiraan dil iyo dhac ugu geystay ragga darawalla ah waxaa isa soo taraya dadka quusta ka muujinaya masiirka dowladda federaalka ee sheegaya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegi doonto magaalada muqdisho xarun bixisa adeega toobniinka ayaa laga hergeliyey magaalada kunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose warka dibaddana waxaaad ku dhegaysan doontaan in ka badan toban ruux ayaa ku dhintay dhismo kula soo dumay dalka hindiya intaasu waxay ahaayeen dhegaystayaalo qodobada warka ugu doorka roon warkaas oo faah-faahsaneh goordhow ayaynu idiin soo gudbin doonnaa insha allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa labaiyo labaatanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri dhanka kalena ku aastaysan labaatanka bisha afraad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii oo fidsan maxkamadda maamulka islaamiga ah ee gobolka baay ayaa xukun gacan goyn ah ku fulisay rago falxatooye ah ku kacay tafaasiil umuurahan ku aadan waxaa inoo soo jeedinaya cali aadan xasan fagaaro ku yaala deegaanka buulufulay ee gobolka baay ayaa lagu fuliyey xukun gacangoyn ah kadib markii laba ruux lagu helay falxatooye ah dadweyne badan ayaa usoo daawasho tegay fagaaraha halkaas oo qaaliga maxkamadda shareecada islaamka si cad ugu aqriyay xukunka lagu riday labada nin isagoona sidoo kale goobta ka aqriyay qiraalkooda qaaliga ayaa waxa uu sharxad ka bixiyey sida labada nin ay dukaanka u jabsadeen iyo goobta uu ka dhacay falkan ciidanka xisbada waxay gacanta kusoo dhigeen ciidasanayaasha kale ah labadooduba waxay degan yihiin deegaanka kurmaan ee hoostaga muxaafadada diisoor ciidasanayaashaasi waxa ay jabsadeen dukaan goor habeen ah meesha la yidhaahdo mubaarak waxayna ka qaateen bagaash iyo alaabo kale oo marka laysu geeyey qiimahooda uu ku fadhiyo kun toddoba boqol iyo labaatan iyo shan dollar markii ay maxkamaddu ay dacwadii ka dhagaysatay dacwadayaasha waxay jawaab ka dalabtay eedeysanayaashaasi labada ah waxay ku jawaabeen sida soo socota waxay yidhaahdeen waa run oo warkaa waa jiraa intaa kadib qaadiga ayaa ku dhawaaqay xukunka raggan kadib maxkamadda marka ay dhagaysatay dacwadii dacwadayaasha iyo jawaabta eedeysanayaasha markay dhagaysatay taasoo ahayd mid qira'al ah kadibna ay shareecada u bandhigtay falkaasi qaabka u dhacay ayna ogaatay inay tahay fal tuuganimo ah waxay maxkamaddu kadib ay xukuntay sida soo socota kow falka ay ku dhaceen inuu yahay fal tuuganimo ah labo in laga qaado oo laga mago laga gudo hantida ay xadeen saddex in lagu fuliyo xukunka xadusariqada afar in laga gooyo labadoodaba gacanta midig maraajicda loo cuskaday xukunkaanna waa qowlullaahi tacaalaa waasaariqu والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم meelaha ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka dhaca xukunno kuwan la mid ah kuwaas oo lagu fuliyo dadka galay dembiyada kala duwan ooy kuwan ka mid yihiin maxbuus hor leh oo ka mid ah ciidamadii dowladda federaalka looga qabtay dagaalada shabeellada dhexe ayaa ka soo muuqday muuqaal cusub isagoo fariino diraya faahfaahinta qodobkan waxaa inoo eegaya cadnaan xaaji muxsin
al-kataa'ib al-ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal ay ka soo muuqanayaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo lagu soo qabtay dagaalkii cuslaa ee dhowaan ka dhacay magaalada masaajid caligaduud ee gobolka shabeellaha dhexe muuqaalkan oo ah qaybta labaad fariimo ay dirayaan maxaabiista dagaalkaas lagu soo qabtay ayaa waxaa ka soo muuqanaya maxbuus ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo lagu magacaabo cabdinuur cabdulaahi cumar kaasoo ka warramay xilligii uu ku biiray ciidamada dowladda federaalka magacayga saddexan waa cabdinuur cabdulaahi cumar oo ku dhashay degmada kaaraan waxaan ahay asgari yacni oo dowladdaaniti yacni oo rabay inuu dowladda ku biiro waxaana ka tirsanaa qaar ahaan ciidamada bermedka taliyaygana wuxuu ahaa daahir tuuryare waxay ahayd bisha kooiyo tobnaad labada kun labaatan iyo afarti bisha kooiyo tobanaad labaatan afarteedii rag baa nagu tashkiiliyay meesha joogay anagoo dhallinyaro iska caadiyaho xaafad iska joogta marna iska shaqaysata ahaa isla markiina furuntaa niila soo diraasaan way aan lahay rag badan oo ciidanka meesha dhallinyarta meesha iskula jirnoo ka mid ahaa ayaa baxsaday oo cararay qaarkoodna la dhaawacay waxaa dhicaysay in habeenkii yacni markii furinta hore laysu soo diro oo meesha lasoo wada galo in ay gawaaridooda iiga dib ay u naqsadaan isagoo hadalkiisa sii wata askarigan ka tirsan dowladda federaalka ee kasoo muuqday muuqaalka cusub ee alkataa'ib al-ikhbaariya wuxuu fariin u diray ciidamada dowladda federaalka dhallinyarta meesha la keenay waxaa ku jira dhallinyar badan ee maakuha marxabaabsan ee meesha joogay qaarkood la qabtaa qaarkood ordeena ma aqaano laakiin xaqiiqada dhabtaa waxay tahay waxaa ku jira nin qoriga khasnada aana ku xiri karin haddii ku xirtana aanna ku furi karin war dhallinyarooy noocaas baa la rabaa inaan kitaabka ilaaniga la horgeeyey qorigaaga haddaad qasna dugunta ku xirata aadan ka furi karin sida aniga camal maxaa meesha ka soo jirasay maxaa meesha laguu keenay bal isweydiintaasaa mudane maxaa meesha laguu keenay waxaa lagu yidhi xabadda qofka ka hor imaad ku rid sargaala aa ku yidhi gaariyaa wataa shanta geedoo kaa shisheysay gadaashoodan fariisanaa ku dheh adigana meeshaan ii jiifo saas ii yeel horta anagu ma sixraneen mase waxay rabaan naga gadeen taabaan kala garawaaya sida lagu daawaday muuqaalka dagaalkii masaajid caligaduud ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tiro maxaabiis ah oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ku qabatay dagaalkan waxaana intaa dheer in lagu dilay dagaal ka tobannaan askari halka lagu furtay saanado kala duwan welina waxaa magaalada gacanta ku haya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab wargeys caalami ah ayaa qoray in imaaraadka carabtu qorsheenayo in maamulka la baxay puntland uu ka dhigo maamul gooni goosad ah oo ka madax bannaan dowladda federaalka warbixinta qodobkan waxaa inoo eegaya farxaan cali cabdulaahi
xukuumadda imaaraadka carabta oo lagu yaqaan shirqoollada ka dhanka ah waddamada muslimiinta oo ay ka mid tahay kala qaybintooda iyo inuu maleeshiyaad hubaysan ka aas-aaso ayaa waxaa qorshe ka dhan ah soomaaliya oo uu wado warbixin ka qoray wargeys ka soo baxa dalka ingiriiska imaaraadka ayuu wargeysku sheegay inuu ka shaqaynayo in maamulka la baxay puntland uu noqdo maamul gooni ugoosad ah taasoo muujinaysa sida dowladdani uga shaqaynayso hagardaamooyinka ka dhanka ah dalkeena soomaaliya iyo waddamada kale ee muslimiinta sida suudaan yemen iyo meelo kale waxaana xusid mudan in qaar ka mid ah ciidamada militariga imaaraadka ay joogaan yemen iyadoo kuwa huwan magaca imaaraadka oo uu dhaqaalo badan ku bixiyaana ku sugan yihiin gudaha dalka suudaan si danihiisa gaarka ah ugu fushado imaaraadka ayaa sannadihii lasoo dhaafay la wareegay dekedo ku yaala liibiya eritareya iyo soomaaliya waxa uuna doonayaa in dekedahaasi aysan tartan la gelin dekediisa oo adeegsiga ugu badan lagu sameeyo sidoo kale ujeeddada labaad ee imaaraadka ka leeyahay dalalka muslimiinta ayaa ah inuu ka dhaliyo dowlado xulufo la ah islamarkaana baylah uga dhiga daabolashada khayraadka ku jira dhulalkaasi ciidamada dowladda federaalka ayaa gobolka hiiraan dil iyo dhac ugu geystay ragga darawallo ah cabdikhaaliq macalin cabdiweli ayaa inoo faahfaahinaya maalintii shalay waxaa nawaaxiga deegaanka moqokori ee gobolka hiiraan ka dhacay dil ay geysteen askar ka tirsan dowladda federaalk oo isbaarooyin u yeeleen halkaasi ciidanka ayaa waxa ay si bareer ah rasaas ugu fureen laba gaari oo marayay duleedka moqokori waxaana ay taasi sababtay dhimashada mid ka mid ah darawallada iyo dhaawaca mid kale mid ka mid ah odayaasha taabacsan dowladda federaalk ayaa waxa uu ka warbixiyey dilka iyo dhaawaca ay askartu u geysteen darawallada halkii allaantigeed lagu dila allahu naxariisto sigriye sheekh cali carab caalin oo ahay nin safarada baabuur watay ayaa nin lagu dilay nina lagu dhaawacay marka waa nasiib daro waana isla raggii wadaduna waa isla wadadii baabuur lil calaawiya wata safarkuna isla asagii ahay marka nasiib daro dalka soomaaliya maalin walba darawal baa la dilay ee soona moqokori maanta ninka lagu dilay ninkaas lagu dhaawacay marka mushkulad jirta weye maalin kasta darawala la dilaya kuwa milatariga weyo qayb kamida oo isbaara utiila ayaa dadka xabadeeyey marka labada ninba dhaawaca lagu qaaday sidaa markii dambe dhintay ilaahay aan u naxariis ciidamada dowladda federaalk ayaa caan ku ah inay rasaas aan loo meeldayin ku furaan dadka shacabka ah iyo safarayda isaga kala goosho deegaanada iyo degmooyinka ay ka joogaan dalka mana ahan markii ugu horreysay oo nawaaxiga moqokori ee gobolka hiiraan ay ku dilaan dad shacab ah oo aan waxba galabsan waqti xaadirkan ciidamadii kasoo firxaday degmada aadan jabaal ayaa qaarkood waxay ku sugan yihiin moqokori iyo nawaaxigeeda waxaana la soo warinayaa inay dhacayo xadgudubyo ka dhan ah bulshada ku kacayaan waxaa isa soo taraya dadka quusta ka muujinaya masiirka dowladda federaalk ee sheegaya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegi doonto magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa isa soo taraya dadka quusta ka muujinaya masiirka dowladda federaalk ee sheegaya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegi doonto magaalada muqdisho brofeor maxamed xaaji ingiriis oo ah aqoon-yahan ku xeeldheer arrimaha taariikhda si gaar ah soomaaliya iyo geeska afrika ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda hubintin la-aanta ah ay wajahayso dowladda federaalka si la mid ah madax iyo siyaasiyiin isaga ka horreysay ayaa waxaa aqoon-yahankan uu ka hadlay suurtagalnimada in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegto magaalada muqdisho oo xarun u ah dowladda federaalka qoraal kooban oo uu kuu soo qoray barta uu ku leeyahay ex ee horey loo odhan jiray twitter ayuu xasan sheikh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka ugu baaqay inuu iscasilo ka hor inta aanu qoyskiisu la baxsan sida bishaar al asad iyo ashraf qani xasan sheikh waa inuu iscasilaa intaysan al-shabaab go'doomin muqdisho ayuu qoraalkiisa ku yidhi brofesor maxamed xaaji ingiriis oo ah aqoon-yahan ku xeeldheer arrimaha taariikhda si gaar ah soomaaliya iyo geeska afrika waxa uu geesta kale ka dhawaajiyey in ciidamada dowladda federaalka ay burbureen isagoo tusaale u soo qaatay inuu furumaha ka firxaday odawaa yuusuf raage oo ah taliyaha ciidamada dowladda federaalka isagoo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheikh dareensiinaya xaaladda dhabta ah ay wajahayso dowladdiisa ayuu sidoo kale ku yidhi ha iska indhatirin xaqiiqada hortaada taalla hadalka aqoon-yahankan ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay isa soo tarayeen siyaasiyiinta walaaca ka muujinaya masiirka dowladda federaalka waxaana ay qayladhaantooda isa sii tartay wixii ka dambeeyey markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegtay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe xarun bixisa adeega toobniinka ayaa laga hergeliyey magaalada kunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahinta qodobkan waxaa inoo sii ambaqaadaya mubaarak cumar barqanimadii maanta waxaan booqasho ku tagnay xarun dadka lagu tago islamarkaana lagu iibiyo mudaawaadka noocyadiis kala duwan oo ku taala deegaanka kunyiburu ee wilaayada islaamiga shabeellaha hoose waxaa xaruntan inagu soo dhaweeyey zakariya cali maxamed oo ah milkiile xaruntan in dadka lagu tooba ee ku taalla magaalada kunyibarow isagoo in looga warbixiyey shaqada uu hayo bulshada iyo faa'iidada uu leeyahay toobinka magacayga waa zakariya cali maxamed waxaan joogaa magaalada kunyibarow gaar ahaan xarunta mudaawaadka markas dhiburaxmaan litadaawi bilacshaab alxijaama xarunta waxay u haysaa mudaawaadka iyo iyo daaweynta xijaamada markaskiina waxaa waaye markas dhiburaxmaan litadaawi bilacshaab walxijaama xijaamadana fadaa'id badanaa ku soo arooray xadiiska rasuulkaa ku soo arooray qaala rasuulullahi sala allahu caleyhi wasalam ina afdala maa tadaawaytum bihi alxijaamatu waqustulbaxri marka fadaa'id badana dadka u leedahay xijaamada rasuulkaa istoobay markuu tooban ujuuru siiyey asoo kudayanayna imaam axmed ibni xambal wuu istoobay asoo sunnadu nooleynayo ninkii toobana ujuuru siiyey marka xijaamada malakowakar fawaa'id ay leedahay dadka inta badan way yaqaanaan fawaa'id badanay leedahay cudur badan oo meel kale lagu soo daala lagu daaweeyaa madax xanuunka aan baxaynin dadka waa lagu daaweeyaa madaxa laga taobaa dhabarka laga taobaa infectiona laga taobaa bawaasiirka laga taobaa muraqa oo galaa laga bixiyaa jugta gaartaa kale laga taobaa marka toobanka faa'iida badan uu leeyahay oo caafimaad dadka dadka waxaan ugu baaqaynaa inay ka faa'idaystaan ay soo gaaraan xarunta markas diburaxmaan litidaabi bilxijaama walacashaab oo ku taala jiira baydhabo magaalada kunyubarow toobinka ayaa ka mid ah mudaawaadka nabowiga ee laysku daaweeyo waxaana uu leeyahay faa'iidooyin caafimaad sidaba ay dhakhaatiirtu iyo culimmadu sheegeen wuxuuse u baahan yahay qof aqoon u leh ugu dambayntiina in ka badan toban ruux ayaa ku dhintay dhismo kula soo dumay dalka hindiya maamulka dalka hindiya ayaa warbaahinta maxalliga ah ee dalkaasi u sheegay in ugu yaraan kow iyo toban qof oo ay ku jiraan saddex carruur ah ay geeriyoodeen kadib markii dhismo afar dabaqo kooban uu ku soo dumay duleedka caasimadda hindiya ee new delhi warbaahinta dalkaas ayaa tabisay in kooxaha gurmadka oo bilaabay baaritaanno islamarkii shilka kadib ay u suurta gashay in burburka hoostiisa ay ka soo saaraan kow iyo toban qof oo nool halka ay xaqiijiyeen dhimashada kow iyo toban kale dalka hindiya ayaa marar kala duwan waxaa sidan oo kale looga soo calaamadeeyey shilalka caynkan ah kuwaas oo ay ku dhinteen dad fara badan warkii oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaa ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah waxaynu idinku dhaafeynaa sidaasi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh